faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar ibraahim raadiyo cadaado jawaar cabdulah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan halkani waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan warka duhur qodobada aad maqli doontaan maanta waxaa ugu dooroon qaraxyo iyo weeraro toos ah oo lagu qaaday xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda federaalk soomaaliya taliska ciidanka xoogga dalka oo canaantii ugu darnayd kala duldhacay ciidamadii iskaga baxay fariisimaha ay ku lahaayeen qaybo ka mid a gobolka shabeellada dhexe maamulka degmada balambal oo ka qaylo dhaamiyey xaaladda barakacyaasha ku nool magaalada balambal ee gobolkani galgaduud soomaaliya oo markii ugu horreysay si cad uga hor timid codsiga madaxweynaha maraykanka donald trump taliska ciidamada ilaalada wadooyinka beledweyn oo amaro duldhigay wadayaasha gaadiidka magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan qodobadaasi wixii soo raaca warka duhur ayaad ku dhegaysan doontaan balse iminka
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa sabdi saddexiyolabaatanka bisha saddexaad ee maaja labada kun sagaaliyo tobanka qodobadaasi aad maqasheen waxay ahaayeen warkeenna duhur ee maanta kuwooda ugu doorka roon imikana warkii oo dhan qaraxyo iyo weeraro toos ah ayaa lagu qaaday xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda federaalk soomaaliya iyadoo wararka halkaasi aan ka helayna ay sheegayaan in ilaa iyo hadda uu ka socdo dagaal gudaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo ay gudaha u galeen xubno ka tirsan raggii weerarka qaraxyada ku bilowday fuliyey yaxye siciid oo ka mid ah wariyaasha ku sugan magaalada muqdisho ee caasimada dalka oo gaaray xarunta qaraxyada ay ka dhaceen sidoo kalena weerarka tooska ah uu ka socdo ayaan qadka telefoon kula xiriiray waxaan wax ka weydiiyey qaraxyadan sida ay ku dhaceen habka ay wax u socdaan iyo hadda sida xaaladda ay tahay shaafici waa mahadsan tahay laba qarax oo isxigay balse daqiiqada kala horreeyey ayaa ka dhacay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee magaalada muqdisho wasaaradda haddii aan sharaxaad kaaga bixiyo waxay ku dhowdahay gudooska jubba oo loo yaqaano kilomitr zero ee magaalada muqdisho qaraxyadu waxay ahaayeen kan hore gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu dhiftay iridda hore ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxaa xigay gaari kale oo yilay albaabka wasaaradda oo halkaa lagu baakamay kaas oo wax yar kadib qarxay markii qarxa koowaad uu dhacay ilaa iyo hadda wax faahfaahina oo saas u badan goobta lagama heli karo waxaa sidoo kale jira koox xubaysneed oo sheegay inay gudaha ugu jiraan wasaaradda qaraxii kuwaad nin ku dhacay kadib ciidamada dowladda oo aad u fara badan ayaa goobta ku sugan oo dagaal kula jira sarifiyiintu waxa ay joogaan meel aan sidaas uga fogeen balse ma geli karaan goobta wasaaradda ama kama agdhawaan karaan agagaarka wasaaradda sababo la xiriira rasaas ay iswadaarsanayeen ciidamada goobta ku sugan iyo sidoo kale dagaalamayaasha gudaha ugu jira wasaaradda si kale haddii aan u dhignay wasaaraddu waxay ku dhigan tahay taliska booliiska ee qaybta gobolka banaadir ayay dhabarka ku haysaa xaaladdu aad ayay hadda u cakiran tahay sidoo kale qarax kale ayaa magaalada laga sheegayaa oo qaybaha kale ee magaalada gaar ahaan dhinaca galbeed ee magaalada muqdisho qarax kale oo xoogan ayaa isna ka dhacay wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyada muqdisho halka ayay marayaan waan gartay yaxye xilliga qaraxan uu dhacayo waa goormee waa abaare kow iyo tobankii iyo qadar toban daqiiqa ayuu qaraxa hore dhacay qaraxa ugu dambeeyey ee ka dhacay galbeedka muqdishona waxa uu dhacay wax yar ka hor muddo hadda laga joogo ilaa iyo toban daqiiqo xarunta qaraxyadan lala beegsaday weerar toosa miyaa ka socda gudaheeda oo dagaal ayaa ka socda
waa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha qaraxa hore markuu dhacay kadib rag gubeysan ayaa gudaha galay rasaas ayaa laga maqlay ilaa haddana wararka waxay noo xaqiijinayaan in gudaha lagu jiro goobjoogeel aan la hadalna markii qaraxa u dhacay waxay sheegeen inay arkeen laba qof oo dhaawaca oo yaala ilinka hore ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha balse aysan xaqiijin karin tirada rasmiga ah laamaha ammaanka yaxya ma soo gaareen goobta ciidamo fara badan oo isugu jira booliis iyo ku- sidoo kale ciidamo si gaar u tababaranaya goobta ku sugan oo doonaya inay howlgalka ka qayb qaataan balse ilaa iyo hadda saxaafadda looma ogola wax hadala in laga siiyo arrinkaas xaaladda guud ee goobta qaraxyadan ay ka dhaceen haddana aad sheegteen dagaalkuu ka socdo waa sidee
goobtu xaaladeedu waa waad ka garanaysaa meel qarax uu ka dhacay burbur fara badanaa jiro sidoo kale meelihii u dhawaa wasaaradda ayaa burburay dhismaha ilinka hore ee wasaaradda waa uu burburay sawirada bana bulshada lagu wadaagayna waa sawiro meelo fogfog laga qaaday oo ilaa iyo hadda gudaha in loo galo aad ayay u adag tahay goobta weerarkan qaraxyada ku bilowday uu ka dhacay aad buu mahadsan yahay yaxye ayuu ahaa oo ku sugan xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha meel aan ka fogeyn oo qaraxyadan iyo sidoo kale weerarkan laga fuliyey taliska ciidamada xoogga dalka ayaa canaantii ugu darneyd kala duldhacay ciidamada iskaga baxay fariisimaha ay ku lahaayeen qaybo ka mida gobolka shabeellada dhexe kabixitaankii ciidamada guduudsan ee qaybo ka mid a gobolka shabeellada dhexe iyo cabashooyinka mushaar la-aan haysata kadib ayaa waxaa isu soo taraya eedaha ciidamadani sheegay in xuquuqdoodii ay waayeen ay kala kulmayaan madaxda ka sareysa horey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa waxa uu sheegay in uusan jirin askari ka tirsan ciidamada xooga dalka oo aan helin xuquuqdiisa marka laga reebo ayuu yidhi askari aan diiwaan gashanayn waxa uuna intaasi raaciyey in kuwa aan diiwaan gashanayn loo samayn doono lambaro iyo aqoonsiyo cadaynaya ka mid ahaanshahooda ciidamada xooga dalka mushaaraadkoodana ay heli doonaan wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane amar dambe oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxa uu dhankiisa sheegay in aysan habboonayn in ciidamada marka ay gadudaan ay soo banneeyaan difaacyadooda isaguna ku celceliyey in ay xil iska saari doonaan sidii ciidamada xuquuqdooda ay ku heli lahaayeen taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya daahir aadan cilmi indha qarsho oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ay dadaal ku bixiyaan tayeynta ciidamada iyo sidii xuquuqdooda ay ku heli lahaayeen waxa uuna carabka ku dhuftay in ciidamada mudaharaadyada wada waa kuwa gaduudsane ay lumi doonaan kuwa mar walba muujiya dulqaadka iyo kartida ayuuna kuu tilmaamay in ay yihiin kuwa ay u baahan tahay dowladda federaalk soomaaliya dowladda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo madax ka yahay iyo xasan cali kheyre waxay go-aansadeen in la helo ciidan tiro kooban oo la og yahay si qorshe saxa loogu sameeyo qorshe sabsan loogu sameeyo waa tii shalay aan ku dhahay garaadada markii laga arka qeylisa mustaqbalkii ciidankan wey waxaan u soconnaa dowladdu waxay goosantay mustaqbalkii ciidankan aada iyo aad baan waxaan ugu geesinimo gelinaya waxaan ku ammaanaya geesinimaday go-aankay gaareen waxaan ogahay inta mudaharaanaysa inay lumi doonto waxaan ogahay kii wadaniga ah oo soomaaliga ah oo dareemaya oo raba dalkiisa u danqanaya oo ay dhibayso maalin walba qaraxa iyo shacab shacabkeena luwaayo waxaan aaminsanahay inuu ku hadhayo ciidanka xoogga dalka soomaaliya marka waa sarkaal nadiifa oo damiir leh kan aan damiirka lahayn qabiilku dulooday tuuganimadu dulootay nidaamkiisu uusan marnaba hagaagayna inuu baxayaan aaminsanaya uu ka baxayo ciidanka sida ugu dhaqsayn badan maxaa yeelay ma ku socon karto ciidankan wuxuu u baahan yahay shaal in loo dhiso ciidankan wuxuu u baahan yahay xereye in loo sameeyo ciidankan wuxuu u baahan yahay hub in loo sameeyo yaa loo samaynaya haddaaba la garan karin waxaayo yaa see loogu jaagoynaya seebaa loogu jaagoynaya qorshe dhaqaale loogu samaynaya qofaa la garanaya tiradiisa la aqoon nambarkiisa la garan karin meeshii lagu ogaya aan joogin sida loogu qorshaynayo oo qorshe loogu samaynayo bal ii sheega ilaahay baa idinku dhashay saraakiil baan nahay bal ku dib u fukan nin walba u dib u fukan ka maqan iyo ka joogaba sidaa loogu qorshaynaya dhanka kale daahir aadan cilmi indhaqarsho taliyaha ciidamada xoogga dalka waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay u baahan yihiin qorshe iyo go'aan qaadasho si ummadda soomaaliyeed looga saaro dhibaatadaa hadda haysata loona soo celiyo tayadii iyo awooddii lagu yaqaanay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed war ciidankan wuxuu u baahan yahay qorshe wuxuu u baahan yahay qof go-aan leh oo fuliyaha go-aankaas si ummadda soomaaliyeed berri ay uga baxdo dhibta ay ku jirto si ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee sharafta iyo qiymada lagu yaqiinay ugu soo noqdo xasan cali khayre waxaan ku ammaanaya geesinimada uu gaaray uu rabo inuu dalkiisa wax uga tago magaca inuu uga tago ciidan uu sameeyo waa geesinimo gaara wuxuu dan ka leeyahay inuu dhiso ciidan soomaaliyeed uu ka tago oo berrina yidhaahdo contributionkayga waa bixiyey dalka aan ku lahaa si loo helo ciidan war waxay u baahan tahay waxa weliba geesinimay u baahan tahay runtii geesinimay u baahan tahay haddaan la helin qof dowlad geesi ah oo ku dhiirita talis ciidan oo taliska guud u horreeya anigu u horreeya saraakiisha u horreeya oo geesi ku noqda marnaba dowladda soomaaliyeed guulaysan mayso marnaba ka bixi mayno dhibta aan ku jirno marnaba horumari mayno taariikhna ka tegi mayno madxun baan ka tegayna noloshani waa tirsan tahay inta qofku nool yahay noloshani way samaysan tahay wadaad ku maqlayseen waari maysida war ha kaa haro waari maysida war ha kaa haro nin walba uu ku fakar nin waarahayaa ma jiro maxaa soo ahaan jirtay mas-uuliyad baa ku saaran waa maqlayseen wadaadku u fasiraya war aakhire waa lagu xisaabtamaya markaad dayacdo wixii laguu dhiibay markaad hallayso meeshii lagugu talagalay markaad ku soo bixi weyso hadalkan canaanta ah ee uu jeediyey taliyaha ciidamada xoogga dalka daahir aadan cilmi indhaqarsho ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo ciidamo badan ay iskaga baxeen deegaano dhowr ah oo hoos taga degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo ciidamada ay sheegeen in muddo afar bilood aysan helin xuquuqdooda islamarkaasina ay saadanayeen xoolahooda deymana looga yeeshay goobihii fariisimaha u ahaa taasina ay ku qasabtay in ay iskaga baxaan maadaama xuquuq iyo mushaaraad toona aysan halkaasi ku haysan ayna jirin cid uga warqabta maamulka degmada balanbal ayaa ka qaylo dhaamiyey xaalada barakacyaasha ku nool magaalada balanbal ee gobolkani galgudud waxa ayna codsadeen in si deg deg ah gaargaar loola soo gaaro cabdirashiid cali maxamed ayaa dhammaystiraya waxaa qaar ka mid a deegaanada maamulka galmudug ka taagan abaaraad u baahsan taasoo saameyn ballaaran ku yeelatay dadka reer guuraaga ah sidoo kale waxaa jira dad badan oo barakacyaala kuwaasoo intooda badani kasoo barakacay abaarihii horey ugu dhuftay qaybo badan oo ka mid a gobolada mudug iyo galgadud waxaana aada looga dayrinayaa xaalada nololeed ee barakacyaashaasi meelaha ay abaartu aadka u saamaysay waxaa ka mid a degmada balanballe ee waqooyiga gobolkani galgaduud waxaana aada u cabanaya barakacyaasha ku jira qaar ka mid a kaamunka degmadaasi saalax cabdulla aadan madaxa arrimaha bulshada degmada balanbal oo la hadlay raadhiyaha cadaado ayaa sheegay in barakacyaasha balanbal aana haysan waxyaabaha aas-aasiga oo ah nolosha sida waxbarashada caafimaadka hoyga iyo waxyaabaha ay quudan lahaayeen intaba waxa uu xusay in dhowr maroo hore ay fariin u direen maamulka galmudug hay-adaha samafalka dowladda dhexe dalka iyo cid walba ay qusayso arrintaasi balse waxauu carabka ku dhuftay in aanay wax jawaaba ka helin isagoona sheegay in barakacyaashan gargaar lasoo gaarsiiyo ugu dambeysay sanadkii hore ugu dambeyn madaxa arrimaha bulshada balanballe ayaa baaq u diray dowladda dhexe ee dalka maamulka galmudug iyo hay-adaha samafalka waxauna ka dalbaday in dadkaasi la soo gaaraan gargaar binaadamtinimo barakacayaalka balanballe waxyaabo badan yay ka wada cabanayaan raashinkii bay ka cabanayaan lacaga tuurista marmar ay heli jireen ama kaa raashin ay qaadan jireen labadiiba hadda waa waayeen hoygii teendhooyinkii ama bacaha ama ayaalihii ama loo loo dhisin jiray haddii lakusoo waa waayeen biyagelintii haddii lakusoo mid lagu baaba'aano matoorada waa ka fog yihiin oo biyagelin ma helaan ha iyo wax badan bay ka cabanayaan oo aasaaskii oo dhanba waa waa waalaayihiin ma garan waxbarashada xaggeeda waa waa u baahan yihiinoo iskuullada way ka fog yihiin lacagaha ay kusoo aadaan oo bielka kusoo raacaan ma haystaan intaba waa gudbinaa ninka waa gudbinaa idaacadaha loo kaltaan gudbinaa saxaafadahan ka gudbinaa ajaanka rediyadan ka gudbinaa waa gudbinaa warku waa gudbinaa mida kale maamulka mudug madaxdiisu waa la socotaa ajaanka kusoo laftooda waxyaalaha qarada ka jiro een hadee amarkadon baa siinaa waagii baryo ama wararka waa u gudbinaa sanadkii tegey bishii tobnaad ayaa ugu dambeysay waxyaalihii dabayaaqadii ugu dambeysay iyo wixii ka horreeyey ayay ahaayeen sanadkaana haba yaraatee wax ka yimaada ma hayo fariintii ugu dambaysa raadiyo cadaado waxaan baaq u dirayaa jariidaha dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka madaxweynaha federaalka ra-iisul wasaare xalan khayre maamul goboleedka galmudug dhammaan madaxweynihiisa iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa wasiirka arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka dhammaan iyo hay-adaha maxalliga ah waxaa u sheegayaa dadka balanba loo barakacayaalka baahi aasaasiga fara badan ee ka jirto oo gaga badan isugu jirta waxaan codsanaynaa dadkaas in la soo gaaro qayb kastaba ha noqotee inta badan barakacyaasha ku sugan degmada balanballe ee waqooyiga gobolkaani galgaduud ayaa ka yimid dhinaca maamulka dowla deegaanka soomaalida ee dalka itoobiya lamana oga sida maamulka galmudug iyo dowladda dhex uga jawaabi doonaan baaqa maamulka balanbale ee ku aadan waxuqabashada barakacyaasha ku dhaqan degmadaasi soomaaliya ayaa markii ugu horeysay si cad uga hortimid codsi uu soo jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump kaasi oo ku aadanaa in dhul ay leedahay siiriya loo aqoonsado loona gacangeliyo in ay leedahay israa'il dowladda soomaaliya ayaa ka aamustay codaynta qaramada midoobay ay u qaaday aqoonsiga dowladda maraykanka ee buuraleyda golan hay ee dalka suuriya ay doonaysay inay ugu aqoonsato inay leedahay israa'il kulanka hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxaa xaadiray afartan iyo toddoba dal waxaana labaatan iyo lix dal oo ka mida ay diideen aqoonsiga madaxweynaha maraykanka donald trump ee dhulka xoogga ay ku haysato israa'il halka lix iyo toban kalena ay aqbaleen waxaa sidoo kale ka aamusay shan dal kulanka ayaa shalay oo jimco ahayd waxa uu ka dhacay magaalada jeneefa waxaana ajendihiisa uu ahaa qaraar ku saabsan aqoonsiga trump ee israa'il uu ku siinayo buuraleyda golan ee dalka siiriya oo ay israa'il xoog ku haysato wadamada diiday in buuraleyda golan ee xoogga ay ku haysato israa'il loo aqoonsado in ay leedahay ayaa waxaa ka mid a australia estoria brazil bulgaria croatia chad republic denmark hungary iceland itaaliya jaban slovakia sbain togo ukraine iyo united kingdom dalalka ka aamusay dhankooda inay u codeeyaan aqoonsiga madaxweynaha maraykanka donald trump uu doonayo in buuraleydan ugu aqoonsado in ay leedahay israa'il ayaa waxaa ka mid ahaa cameroon democratic republic congo fiji ruwanda iyo soomaaliya soomaaliya ayaa dhankeeda diiday inay ka hadasho arrintaasi waxayna ka gaabsatay in wax coda ay siiso madaxweynaha maraykanka donald trump si uu ugu aqoonsado in siiriya ay leedahay buuraleyda golan ee israa'il ay xoogga ku haysato dalka baxrayn oo markii hore u codeeyey diidmo ayaa sheegay inuu ka laabtay codkaasi waxa uuna codsaday in loo qoro inuu ka aamusay danjiraha siiriya ee qaramada midoobay ayaa bogaadiyey go-aanka golaha waxa uuna sheegay in go-aankan uu fariin cad u dirayo go-aanka gardarrada ah ee uu dhulka siiriya trump ugu aqoonsaday in ay leedahay israa'iil si kastaba madaxweynaha maraykanka donald j trump ayaa waxa uu doonayey in dhulkani ay leedahay asiiriya loo aqoonsado israa'il si ayuu yidhi dhulka hadda xoogga ay ku haysato ay u noqoto mid iyadu ay leedahay qaramada midoobay ayaa xilligaasi waxaa ka dambeeyey waxa ay u istaagtay sidii codayn ay ugu qaadi lahayd in dhulkaasi loo aqoonsado in ay leedahay asiiriya iyo in ay leedahay israa'iil hase ahaatee markani waxay u muuqataa in laga awood badiyey go-aanka trump ee ahaa in dhulkaasi u aqoonsado in ay leedahay israa'iil taliska ciidanka ilaalada wadooyinka beledweyn ayaa amaro waxay duldhigeen wadayaasha gaadiidka magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa warkan beledweyn ka soo diray taliyaha ciidamada ilaalada wadooyinka ee magaalada beledweyne maxamed xuseen shiikow ayaa dignin uu diray wadayaasha gawaarida ee hareeraha wadooyinka dhigta baabuurtu si anshax darraa ayay magaalada u dhigtaan ninkii waxa waaye inuu shaqo ku haayo iyo inuu muxuu ahay waddada uu maraayo horta waxba kama dhexeeyaan waa yar tahay waddadu waa yar tahay baakinna ma leh dadku intuu garaashada kala soo baxo wuxuu dhiganayaa jidka dhexdiisa ayuu dhiganayaa waxaan u sheegaynaa dadka gaadiidleyda waxaan u sheegaynaa baabuurta la dhiganaa marshabiidyada oo jidka habarka oo weyn oo magaalada kala baro oo jid u ah dhinacyadiisa la dhigana waa inay luuqyada ay galaan inay jidkaas aynay dhigan midda kaleeto waxa waaye bataashley nimanka baabuurtan yaryarkaa wataa waxay samaynaan waa isbabar dhiganaya tiree baakin ama tiree salbaaso waa ka xaaraan jidadka waa ka xaaraan jidka waa ka xaaraan waa ka xaaraan waa yeelaan waxay isla fuulaan baabuur saddex baabuuraa leesdhinac dhigana jidku waa lix mitir ma isla qaado baabuurkii socday iyo saddex baabuuroo oo lees oo tiree baakina islama qaadaan dadweynaha waxaan amraynaa inayna baabuurta inaynay isla dhigan jidka laba baabuuroo sinan inaynay dhigan waxa uu sheegay in ciddii amarka uu hogaansami weysan ay tallaabo ka qaadi doonaan inaana haddii la soo qabto waxaa la marsiin doonaa sharcigaa la marsiin doonaa baabuurkii maanta kabacdi lagu soo qabto wasaaradda gaadiidka marka ayada xafiiskama furan beledkan xafiiskama furan weli waa ka sugaynaa inta labada sano ay dhisan tahay weli waa sugaynaa aniga inay keenaan wasaaradda gaadiidka inay xafiiska furtaan iyo shaqaalaheedii waa la shaqay doonaa baabuurtu waa sharcilaan nin walba intuu iska soo gatou jidka marshabiidigiisa iska dhigana marka waxaan ka codsanaynaa hirshabeel waxaan ka codsanaynaa ama dowladda dhaxe inay noo keenaan wasaaradda gaadiidka inay keenaan ay muxuu ahaay ay ka furaan xafiisyo inay meeshaan ka furaan ayaan ka codsanaynaa haddaan nahay ciidanka waddooyinka oo taraafik bashiir cabdulla cusmaan warbaahinta cadaado bardugaan aad buu u mahadsan yahay bashiir guud ahaan waxaa intaa ku dhan warkii oo aad kala socoteen raadiyo cadaado f m siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartis warka maanta waxaa soo saaray cabdirashiid cali maxamed shaafici shariif maxamuud ayaan ahay warkan warka xiga duhur wanaagsan